ismaqal haboon dhegeyste kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa waxaa kaloo ka mid ah sida looga takhalusi lahaa towciya in la sameeyo mujtamacaadka baraarujin in la sameeyo sidii looga takhalusi lahaa arrintan ama cudurkan umiyada loo yaqaano iyo khatarta ay ku leedahay dhammaan bulshooyinka caalamka waxu ku saabsan wadiiqooyinka lagula dagaalamo wax aqris iyo qoris la'aanta waxbarasho waxaan helay waana qaab online wax lagu buuxinayo oo dadkoo dhan ay u siman yihiin maaha wax wasaarad waxbarasho ama safaarad lasoo siinaayo marka qof walbeeta wuxuu ka buuxinayaa internetkaas ama qaab online u buuxinayaa sidee ayaan maxamed ku heshay deeqda waxbarasho ee dalka koonfur kuuriya qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi
xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqanwareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqancelinta alabraar baa dhab ugu istaago dhaqancelin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhexal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maroo dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qeylinayno xarumaha dhaqancelinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqancelin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta alabraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha alabraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqancelinta gabdhaha da kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqancelinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqancelinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqancelinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqancelinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagaarka sargaduuda halka xarunta dhaqancelinta gabdhaha alabraar ay ku taallo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex alabraar
intaad ambanlayd ilaga inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay
hagaag makasnimadu ama jahligu waa awood la-aanta akhriska iyo qorista waxayna saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelataa bulshada ay harayso waana tan ka hor istaagta horumarada asaagooda ay gaaraan haddaba wadiiqooyinkee lagula dagaalamaa wax aqhris iyo qoris la-aanta weydiintaas iyo kuwo kale oo la xiriira waxaan hordhigay ustaad maxamuud sheekh xasan oo marka hore ka waramaya waxa loo yaqaan makasnimada ama jahliga maaragtay waxaa loo yaqaanaa qofka oo markaas aan awoodin akhriska iyo qorista marka luqadaha la adeegsanayo lama fiirinayo haddii carabi tahay hadday ingilish tahay haddii soomaali tahay dabcan marka tacriifkaas ayaa loo yaqaanaa umiyada maaragtay mujtamacaadka caalamka noolna way ku kala duwan yihiin tacriifta ay ka bixiyaan maaragtay qaar baa waxay umiyada u yaqaanaan qofka hadduu hataa akhriska yaqaano qorista u yaqaano laakiin uusan technolojiyada maanta ee casriga ah uusan la jaan qaadi karin uusan adeegsan karin uusan isticmaali karin inuu umiya maaragtay laakiin annaga si guud ahaan umiye waxaan u naqaanaa tii diinteeneena bartay oo ah ee qofka inuusan wax akhriyin inuusan wax qorin ee taas ayaa ayaa ayaa umiye loo yaqaanaa ee maxaa la yidhaahdaa taahiir xun oo salbi ayayna qofka iyo bulshadaba ay ku leedahay haddii ay intishaarto oo lala dagaalami waayo oo markaas wacyiga dadka kor loo qaadi waayo oo cilmiga iyo waxbarashada ahamiyad gaar ah ay dadku siin waayaan ee maaragtay horumar ma jiraayo ee maaragtay ee maxaa la yidhahdaa dib u dhac weyn ayaana imaan kara ee umiyada marka guud ahaan ee sidaas ayaa ayaa loo yaqaanaa caalamka imise ayaa loo qeybiyaa makasnimada ama jahliga noocyada ee umiyada oo dabcan ee si guud ahaan ee waxaa loo qeybiyaa laba nooc umiye waxaa la yidhaahdaa oo abjadiyada xiriir la leh oo qorista ah iyo umiye oo dhanka ee xadaaradda xiriir la leh ee noocyadaas ee si guud waa loogu qeybiyaa ee umiyada si kale haddaan u dhigano ee waxaa lagu soo koobi karaa ee kuwa ugu muhiimsan ee ilaa saddex qeyb umiye oo dhanka ee maaragtay xirfadda ah oo qofka oonan awoodin ee mihaam ama xiraf oo camalkiisa cilaaqala leh ee ooy markaas ee hadda waxaa ka mid ah tusaale ee maxaa la yidhahdaa ee qorista waxaa ka mid ah akhriska waxaa ka mid ah xisaabaadka kuwooda asaasiga ama beyska loo yaqaano ee qofka oonan adeegsan karin ee teknolojiyada iyo qeybaheeda kala gedisan ee maxaa la yidhaahdaa qofka oonan awoodin ee waxaa markaa loo yaqaano ee culuumta ee noocyadooda kala gedisan gaar ahaan cilmiga sayniska ee maxaa la yidhahdaa qofka aanan awoodin inuu burundadaas uu ka gudbo uuna adeegsado waxyaabihii hadda aan soo sheegaynay xayaatadiisa yoomiga ah umiyada noocaas waa ay jirtaa oo cilaaqo la leh qorista iyo akhriska iyo cilmiga qeyba ka mid ah waxaa kaloo jirta umiye oo dhanka thaqaafada ah maxaa yeele caalamkan aad arkaysid horumar deg deg ayuu ku socdaa horumarka isaga qofka oo dhanka fanniga ah dhanka cilmiga ah dhanka falsafadda ah dhammaantooda qofka haddii uu awoodi waayo inuu akhriyo ama wax ka qoro una la jaan qaado xadaaradii iyo thaqaafadii caalamka ka socotay ma waajahayn karo maxaale tii oo diintiisana ma iibin karo tii halkaa iyo qarbiga ka imaanaysana maaragtay ma dafcin karo taas marka qofku waxay ku sababaysaa inuu jahli kaga sugnaado wax walba oo caalamkan ka socdana uusan darsi karin mihaaraadka qofka iyo caqligii iyo fikrigii iyo waxa oo dhan inuusan inuusan muwaajahayn karin umiya dhanka akhlaaqdana waa jiri kartaa oo taathiir oo salbi ah yeelan karta markaas asbaabo fara badan ayaana keeni kara marka noocyadaas ayaa ugu muhiimsan sababahee keena makasnimada ama jahliga asbaabaha keeni kara haddaa waxaa iga weydiisay umiyada oo aan kusoo tacriifinay qofka aan wax qorin waxna akhriyin biayi luqa maxaa la yidhaahdaa halka mujtamacaadka qaarna ay u yaqaanaan qofka xitaa haddii uu luqad wax ku qori karo waxna ku akhriyi kara laakiin tatawurka ama horumarka teknolojiyada maanta ay samaynayso qofka uusan awoodin inuu la tacaamulo inuu umi yahay annagana aan markaas aan isleenahay nolosha loogama maarmo teknolojiyada sariica maanta caalamka ay saameynta ku leedahay ayaa maarata asbaabo fara badan keeni kara qofka in uu ummi ahaado maaragtay waxaa aniga kow aan siin lahaa qoyska ayaan ka bilaabaynaa labada waalid labada waalid haddii aysan aqoon-yahano aysan ahayn oo ayagu aysan wax soo baran cumrigoodana uu arbaciinka uu ka gudbay ama afartanka uu ka gudbay xirfadahooda shaqana ay tahay mid oo muruqmaal ah waad ogtihiin maantay annaga haddaan iska soo qaadno soomaali ahaan mujtamaceena qaar baa waxa ay shaqadooda nolol maalmeedka ay ka soo saartaan beeraha oo la tabcado qaar baa xoolaha nool geela looda iyo ariga baadiyaha ku haysta waalidka marka wuxuu danaynayaa ubadkiisa inuu ka faa'iidaysto xoog ahaan iyo wakhti ahaan intaba hadday ahaan lahayd beertabcidda hadday ahaan lahayd xoolaha oo la foofiyo oo la waraab geeyo ama la soo arooriyo xoolaha oo lasoo daajiyo xoolaha oo laga ilaaliyo dugaagta xoolaha oo markaas maxaa la yidhahda wax soo saarkooda la iibgeeyo marka waalidka wuxuu u baahan yahay awooddii iyo daaqadii iyo shaqadii ubadka ayuu u baahan yahay marka uma kaxeynayo dhankaa iyo waxbarashada in wakhti la geliyo marka cunugii wuxuu korayaa uu weynaanayaa isagoo beer tabcaayo ama isagoo xoolo jir ah waxna aan baran halkaas marka waa sabab weyn oo ka dhalata umiyada inay intishaarto waxaa kaloo jiri kara oo xusid mudan duruufta nolosha oo adag waxaan ognahay faqriga waxaa lagu tiriyaa asbaabaha ugu weyn ee markaa sababta in dadku ay wax baran waayaan saa awgeed marka layskama indhitiri karo maaragtay maxaa la yidhaahdaa dadka qoysaska danyarta ah la dagaalamaya nolol maalmeedka iyo halkii ay ku noolaan lahaayeen maaragtay waxaa laga yaabaa ubadkooda iyagoo markaas waxbarashadii xilliga waxbarashada ay gaareen haddana ay ku qadaan halkaas waxbarashada asaasiga ahayd ay ku qadaan waxbarashadii jaamacadda ay ku qadaan waxbarashadii maarata saas oo kale marka ay noqdaan kuwa aanan wax qorin waxna aan akhriyin ama cilmi aan yeelan iskaba daaba inay markaas teknolojiyadii ay sii bartaan qaarna waxaaba laga yaabaaba in dhankaa ay culayska saaraan laakiin dhankii kale oo dugsiga qur-aanka iyo qur-aanka xifdintiisa iyo diinta barashadeedii iyo halkaas ay marka jahli kaga sugnaadaan umiyada nooc ka mid ahna way noqon kartaa iyadana waxaa kaloo ka mid ah nuqsaan ka jira mustalzamaadka tacliimiga waxa loo yaqaano waa ogtihiin dowlado fara badan oo caalamkan ka mid ah waxaa loo yaqaanaa dowladaha dunida saddexaad ma awoodaan inay waxbarashada mutawafir ay ka dhigaan oo ay gaarsiiyaan cadada sukaan maaragtay iyo amaakinta ay degan yihiin inay gaarsiiyaan waxbarashadii ama adeegii waxbarasho adeegii waxbarasho ayay awoodi weynayaan inay gaarsiiyaan deegaanada fogfog saa awgeed marka waxay taas sababaysaa dadka deegaanadaas ku noolna inay waayaan fursad ay kaga bixi lahaayeen uminimada oo ay cilmi iyo aqoon iyo akhris ay ku baran lahaayeen iyadana waa sabab weyn oo keeni karta waxaa kaloo jira ardaygii oo naftiisa oo waxbarasho aan rabin oo aan ihtimaam siinayn ama qoyskii oo mutacalim aan ahayn oo aan ku dhiirigelinaynin ardaygii inuu waxbarto oo maraaxiisha tacliimta uu ka gudbo iyadana waa sabab kale oo keeni karta uminimada waxaa kaloo keeni kara maaragtay maxaa loo yaqaanaa taklifada tacliinta oo qoysaska qaar aysan iska bixin karin saa hore u sheegnay iyadana waa sabab weyn oo keeni karta uminimada inay sii jirto sidee looga hortegi karaa arrintan qaabkee marka looga hortegi karaa ama wax looga qaban karaa cudurkan oo wax qoris la-aanta oo wax akhris la-aanta dabcan maxaa la yidhaahdaa waana waana asbaabaha hortaagan horumarka mujtamacaadka caalamka maantay iyo sida looga takhalusi lahaa faqriga iyo maaragtay wax la-aanta maxaa la yidhaahdaa in laga baxo jahliga noocaas oo kale ah arrintaas waxay markaas baabixinaysaa dadka caalamka maanta ku nool inay nolol wanaagsan ee u baxaan waxa ay ku xiran tahay sida looga takhalusi lahaa maaragtay ubadkaas yarka ee mujtamaca wax ka bedelaya inuu helo fursad tacliim oo la iltizaamo oo markaas maxaa iltizaamkaas waxaan ula dan leeyahay in ardayga dugsiga qur-aanka haddii ay tahay madrasada haddii ay tahay maraaxishi tacliimta inuu maro ama siduu u mari lahaa fursadaas uu heli lahaa laga wada shaqeeyo maxaa yeelay maxaa la yidhaahdaa haddii laakitaa ay dhici weyso oo markaas maxaa la yidhaahdaa mushkiladaha ka hor imaanayo aan wax laga qaban ama aan la xaliyin waxay keenaysaa inuu hore usii wadan waayo sidoo kale waxaa xusid mudan maaragtay waxbarashada maanta waxay u baahan tahay taklifa ayay u baahan tahay dhaqaale ayay u baahan tahay in la khafiifiyo maxaa yeelay dadku agtarkooda ama intooda badan way jecel yihiin dadka magaalooyinka ku nool iyo tuulooyinka iyo degmooyinkaba inay waxbarasho ay helaan oo ubadkooda ay geeyaan oo waxbarashadaas ardayga uu iltizaamo maraaxisha tacliinta kala gedisan ee asaasiga taanabiga ilaa heerka akaademiga ama jaamacadda laakiin waxaa diidaya taklifada ayaa diidaysa oo badan maraaxisha uu maraayo ardaygaasi saa awgeed marka waxaan waalidka marka culeys ayuu dareemayaa inuu noloshiina marka uu la xarbiyo ee dhaqaalihii ku baxayo waxbarashadana uu soo dhiciyo arrintaas marka waxaa la rabaa dadka maaragtay muasasaadka tacliimiga gacanta ku haya heerarka kala duwan ilaa heer jaamacadeed in dib oogis lagu sameeyo maaragta sida loo qafiifin lahaa waxaa kaloo qeybkaa in lala dagaalamo waxa loo yaqaano baagamudanimada oo qoysas fara badan shaqa la-aan ay la joogaan guryahooda saas awgeed marka marka aabbaha uu baagamundo uu yahay hooyadana sidoo kale aysan shaqo hayin waxaa dhacaysa markaas inaan waxbarashadii la dhiibi karin oo aan la bixin karin taasna marka waa caqabad marka arrintaasna in la daaweeyo oo xal loo helo waa arrin mas-uuliyad saaran bulshada guud ahaan inay iska kaashadaan maaragtay muasasaadka tacliimigana ay ugu horeeyaan dadka arrimaha bulshada ula dhaqaaqana iyo dadka mas-uuliyaadka sheeganayana ay gacan weyn ka geystaan waa qodob muhiim ah in in ardayga taklifadii cid ka khafiifisa uu helo haddii maanta nidaam shaqeynayo oo dowlada oo sax uu jiri lahaana ilmaha waxay heli lahaayeen waxbarashada asaasiga oo free ah oo lacag la-aanah maadaama ubadka waalidkooda canshuur laga qaado waxaa dhici lahayd ilmahana inay helaan adeeg waxbarasho oo lacag la-aanah adeeg caafimaad oo lacag la-aana gaar ahaan dhallaankii hooyada iyo cunuga waxbarashadiisa asaasiga tacliimiga ahaa oo lacag la-aana laakiin nasiib daro annaga ma haysano fursadaas oo waa la la-yahay taasna waa qodob muhiima sidoo kale waxaa muhiima in la helo taageero dhaqaale oo ka timaada bulshada una laabata bulshada kuwooda danyarta ah ee kuwooda farada ah kuwooda markaas maxaa la yirahda masaakiinta ah kuwooda agoonta ah dhammaantood waxay u baahan yihiin in laga warhaayo oo gacan laga siiyo siday wax u baran lahaayeen maxaa yeelay haddii taa aan la helin bulshada isma qaadayso ismana xambaarayso waxaana la rabaa tacaawun ayaa loo baahan yahay in laga helo bulshada dhexdeeda iyadana waa qodob muhiima waxaa kaloo ka mid ah sida looga takhalusi lahaa tawciya in la sameeyo mujtamacaadka baraarujin in la sameeyo sidii looga takhalusi lahaa arrintan ama cudurkan umiyada loo yaqaano iyo khatarta ay ku leedahay dhammaan bulshooyinka caalamka maxaa la yidhaahdaa iyadana waa arrin muhiima waad ogtihiin hay-ad waxaa jirta unesco la yidhaahdo oo arrintaas iyadaa in badan ka hadasha laakiin annaga waxaan leenahay maaragtay goobo bulshada ay isugu timaado oo sida masaajida oo kale oo khudbadaha jimcaha oo kale in looga hadlo sida markaas bulshada loogu tawciyeyn lahaa markaas inay gacan ka geystaan la dagaalanka uminimada waxaa ka mid ah waxaan leenahay mu'asasaad warbaahineed oo idaacaddiina hadda ay ugu horeyso telefishinno afka soomaaliya ku hadla dhammaantood inay qayb ka qaataan sidii loo heli lahaa wacyigelin ku saabsan sidii looga takhallusi lahaa maxaa la yidhaahdaa uminimada
ma abuurayn bulshadu ma islaxato ixtiraamku
sanad kasta inta badan wadamada horumaray waxay bixiyaan deeqo waxbarasho oo la siiyo ardada kasoo jeeda wadamada dunida oo dhan deeqahaas waxbarasho waxaa sanad kasta ka faa-iideysta arda soomaaliyeed oo dirsada codsiyo waxbarasho iyaga oo raacaya tallaabooyinka iyo dukumiintiyada looga baahan yahay si ay u helaan waxbarashadaas ayaan maxamed waxay ka mid tahay tiro arday soomaaliyeed ah oo deeq waxbarasho ka helay dalka koonfur kooriya sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxaan wax ka weydiiyey qaabka ay ku heshay deeqdaas waxbarasho iyo rajadeeda kaga aadan bulshadeeda si ay uga faa-iideyso tacliinta ay kusoo baratay koonfur kooriya waa mahadsan tahay walaal ugu horeyn magacayga waa ayaan maxamed waxaan ku noolahay dalkan koonfurta kooriya halkan ayaana wax ku bartay sanadkii hadda dhammaanaya ga bishii disembar ayaan ka qalin jebiyey k d i school of public policy management oo korean development institutena ah waxaan ka bartay master of public policy si gaar ahaaneed waxaan kusii takhasusay regional development and environmental policy oo ah waxyaabaha deegaameynta ama biyo-ada la xiriira dhibaatooyinkooda si siyaasadihii looga bixi lahaa marka waana wax hadeertaan caalamka oo dhan uu diiradda saaraya sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinkaas ka jira biyo-ooyinka iyo deegaameynta ama cimilooyinka isbabedelayo gorme ayaad heshay fursadda waxbarasho ee koonfur kooriya sideese ku heshay dan waxbarasho waxaan helay ka waana qaab online wax lagu buuxinayo oo dadkao dhan ay u siman yihiin maaha wax wasaarad waxbarasho ama safaarad lasoo siinayo marka qof walbeet wuxuu ka buuxinayaa internetkaas ama qaab online u buuxinayaa qofkii markaaseeto waxyaabihii laga rabay iyo dukumentiyadii laga rabayna ay u dhammaystirnaadaan dabcan brosesyada kaleeto uu marayaa jiro kadibna maxay aheeto waa kaas waxa waaye qof walba iyo nasiibkiisa marka waana fursad aad u muhiim u ah oo qof walba oo soomaali inay muhiim u tahay Ah, then aniga ahaantayda markaas waxay ii ahayd fursad dahabi ah inaan inta imaado oon ka mid noqdo dadka ku guuleysta fursaddan ee wax ka bartay dalkan ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto siyaabahee ayayse ku heleen way jiraan arday soomaaliyeed oo brogaraamka hadda ani ku imaado oo kale ku imaaday iyo brogaraam ka yara duwan oo dowladda kuuriya ee bixiso dad ku imaaday Eh, sidoo kaleeto hadda ani institutekan aan ka baxay oo kale arday iga horreysoo badanna way jirtaa kuwa oo hadda soo socda oo ku guuleystay sanadkan la qaatayna way jiraan marka dad badanna insha allah arday badanna waa rajeyneynaa inay imaadaan haddii ilaahay yiraa sanadaha soo socdo ayagoo ka faa'iideysanaya deeqahan waxbarasho ee kala duwan ee ka jira dalkan kuuriya maxaa farqi ah oo u dhexeeya wax ku barashada soomaaliya iyo dalka aad hadda joogto oo ka mida waddamada horumaray waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo maxaa yeelay marka laisba bardhigayo waddan hormaray iyo waddan hadda soo koraayo oo weliba haddana dagaalo badan iyo mas- dhibaatooyin ay muddo daashadeen marka iyadoo haddana ay saas jirto waxaan dhihi karaa ah, soomaaliya ha- m- haddaanan aasaaskaygii ama bilowgaygii aan waxbarasho kasoo bilaabi lahayn dalkayga maanta meesha aan joogo ma aanan soo gaari lahayn marka ayadoo sidaas ay jirto haddana marka lala barbardhigaayo wadan sida koonfurta kuuriya oo kaleeta waxay noqonaysaa farqi aad u weyn inuu labadooda u dhexeeyo marka loo fiiriyo tiknolojiyada iyo sistamka iyo nidaamka waxbarasho ay adeegsanayaan intaba maxaad ka kororsatay intii aada joogtay waxaan kororsaday wax aad u badan hadday ahaan lahayd darajadayda aqooneed hadday ahaan lahayd cilmi aad u qiimo badan oo aan ka helay intaa inta joogay sidoo kale la kulanka brofesoro a- aad khibrad fog u leh wadankooda iyo wadamo kale oo adduunka ka mid a Ah, sidoo kale ardaydii aan wax wada baranaynay ama aqoonta isweydaarsanayno oo ka kala imaadeen wadamo kala duwan leh dhaqamo aad u kala duwan islamarkaana heerar kala duwan uga jira bulshadooda dhammaan waxaasoo dhan marka laisku geeyo wax weyn ayaa ii kordhay aan dhihi karaa inta inta joogay ma rajaynaysaa tacliinta aad kusoo baratay koonfur kooriya inaad dalka dib ugu soo laabato aad uga faa'iidayso bulshadaada aad baan ugu hanweynahay inaan ugu adeegi doono dalkayga iyo dadkayga cilmigan soo bartay iyo weliba khibradaan soo helay intaba ka muwaadin ahaan waxaan aaminsanahay inay waajib igu tahay ugu dambeyn anoo ka faa'iideysanayo fursaddan aadka u qiimaha badan waxaan rabaa inaan ugu baaqo ardada soomaaliyeed kuwa hadda qalinjabiyey iyo kuwa horey u qalinjabiyey iyo inta hadda wadada kusoo jirta intaba inay ka faa'iideystaan deeqahan waxbarasho ee ka jira dalkan koonfurta kuuriya Ah, si gaar waxaan rabaa gabdhaha soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan fursaddan waayo nambarkooda aad ugu yaryahay marka loo barbardhigo nambarka wiilasha ilaa hadda ardada imaadeen ama wax ka barta dalkan marka insha allah sanadaha soo socdo gabdho badan oo meeshaan wax ka barta waa rajayneynaa
haddaynaan sama abuurayn bulshadu ma islaxato ixtiraamkooda kaluma
intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo idinkaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
umii aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orada dhaqaaqdo inaa lambataa u xowe
intaadan baan lay cidladaan anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga